qoysas barakac yaala oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa codsaday in la caawiyo maadaama ay ku nool yihiin xaalado nololeed oo aad u adag barakacayaashan ayaa sheegay inay la daaladhacayaan baahiyo badan oo ay ka mid yihiin hoy la'aan biyo la'aan cunto la'aan iyo sidoo kale adeegyada caafimaadka oo aad u yar waxa ay ugu baaqeen hay-adaha soonfalka iyo maamulka Hiirshabelle in laga gacan siiyo sidii loo dabooli lahaa baahiyaha degdega ee haystaa maadaama xaaladooda nololeed ay tahay mid aad u daran hoy la-aan iyo raashin la-aan iyo ciyaalkii waxbarashadoodii oo u dhammaatay waxyaalahaasa ka mid a waxyaalaha igu igula dhibka badnaa waxaan nahay dad barakacyaala oo oo dhaqaalaha noloshooda iska hooseeyo inay maanta caruurtii waxbarasho ay gaareen aanuna awoodin maanta waxay wax ku bara lahaayeen maadaama aan la daalaa dhacayo nolol maalmoodkoodii gabar soomaaliyeed oo kasoo qaxday degmada maxaas oo kusoo barakacday magaalada beledweyne adee labaatan shan ama labaatan camal aan ku barakaco kono waxawaaye aniga aniga hooy kaynaan degnayn haddana hooy islaameed iyo derbiyaan taaganahay qofkuna marka ma uu safar galo amba uu wadankiisa yimaadahayn oo joogo hadba qoftii baahida qabana karta qofka walaalo wuu gara karaa anaga hadda cidaan iska kor deganahay waxaa ilaahna siyaa iska cunaa wax oo shaqaa male xaafad carrada way iska cankiranta mis yara waxaan saara jirnay walax alaaba maqaayadna waa noo furneed saasaan waxaa ilmaha ku dubiri jiray gurigeygahan deganaay guriga hooyo keygahan deganaay oo kale layga qaadan marka saasa hadda biyihii iyo korontadii iyo gurigi kiridiisii waxaas anaga maba dabiri karo maya eeg waa anfac cabdiciilow waxaana dadka kasoo guuro maxaas ee magaalada beledweyne ku sugan xagga waxaa ku ahayna deegaan haddana inta waxaa ku naha marti maadaama inta marti ku nahay dharkeenii weelasheeni cuntooyinkii gurnihii waa kasoo guurnay rafaad waa olaa koronto ma nooga jirto biyo ma nooga jiraan barakacyaashan ayaa hore uga soo barakacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan halkaas dagaalo ka dhaca waxa ayna hadda ku nool yihiin mid ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan